ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها المسلمون عباad الlah ilaahay سubحaanaه وataعaalى kalaamkiisa oo qur'aanka qofka akriya una fiirsado macaanidiisa wuxuu ku arkayaa qur-aanka dhexdiisa iyadoo ilaahay subxaanaه وataعaalى in fara badan dadka bني aadamka u yeedhay mar ilaahay subxaanaه watacaala uu idhaahdo yaa bani aadama iyo mar ilaahay u idhaahdo yaa ayuha alinsaan iyo mar ilaahay u idhaahdo yaa ayuha annaas iyo mar ilaahay u idhaahdo yaa ayuha aladiina aamanuu iyo mar ilaahay u idhaahdo yaa ayuha annabiyu haadihi kuluha nidaa'aat min araxmaan dhammaan waa dhawaaqiyo iyo yeedhmooyin allah subxaanaه watacaala raxmaankaa xaggiisa ka imanaya waxa ay ku wajahan yihiin dadka ilaahay subxaana wa tacaala u yeedhay maruu caam yeelo si guud uu ugu yeedho iyo mar ilaahay subxaana wa tacaala uu si gaara ugu yeedho qaar ka mida nidaa-aadkaas ama dhawaaqyada kuwa ugu badan ee kusoo noq noqday fi lqur'aani alkariim waxaa ka mida nidaau raxmaani liahli liimaan dhawaaqa allaha raxmaankaah u dhawaaqo ee u yeedho liahli liimaan mid kastoo iimaanka ku abtirsada iimaan sheegta muujista islaamnimo nidaa-aadka noocaasi sharaf bay u yihiin cidda ilaahay u yeedhay sharaf bay ku tahay inaad ku jirto kuwa ilaahay uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu fi hada الnida tashriifu min araxmani liahli اliimaan dhawaaqaas iyo yeedhmada waxaa ku jirta sharfitaan allaha raxmaankii uu sharfayo dadka ahluliimaanka marka la eego magaca ilaahay subxaanaه wa tacaala ugu yeedhay wa fi hadihi nidaa'aat kadalika tanbiihu lilmukhaatabiin waxaa kaloo yeedhmooyinkaa ku jira baraarujin iyo soo jeedin ilaahay subxaana wa tacaala uu baraarujinayo oo uu soo jeedinayo ahluliimaanka waxaa ku jirta isla arrintaasi caddayn ilaahay uu caddaynayo waxa uu ugu yeedhay inay u hoggaansamaan inay tahay arrin qiimo leh oo ilaahay agtiisa qadar iyo mansilo iyo derajo lagaga helayo waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu uga yeedhay addoomihiisa ee u diiday in haddii ay iska daayaan ay uga tagaan imtihaalan linidaa'i araxmaani wa amrih iyagoo u hoggaansamaya allaha raxmaanka yeedhmadiisa dacwadiisa iyo amarkiisa in arrintaasi sharaf iyo derajo iyo mansilo iyo cize ay ku gaadhayaan cinda allahi subxaana wa tacaala fi dunya walaakhira nidaa-aadkaas ilaahay uu u yeedhayo ahluliimaanka waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku caddeeyey alcaqiida alصaxiixa almunjiya fi اlaakhira caqiidada saxda ah ee qofka aakhiro badbaadinaysa caqiidaة التwxiid والإimaan alcaqiida alati kana calayha الnabiyu alayhi الsalaatu wasalaam wالصaxaaba caqiidaة التwxiid caqiidaة اliimaan ee rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabadu ay aaminsanaayeen ilaahay raalli uu kaga noqday wa fiiha wa fiiha bayaanu lilcibaadaati الsharciya almuzakiya lلnufuus waxaa kaloo nidaa-aadkaa ku sugan cibaadaadka ilaahay subxaana wa tacaala uu sharciyeeyey ee qofka ku cibaadaysta tahiraaya qalbigiisa iyo xubnihiisa qowlkiisa iyo ficilkiisaba ee xayaatadiisa iyo noloshiisa hagaajinaya ee ka dhigaaya mid ilaahay subxaana wa tacaala raalligelisa oo ilaahay uu ku jeclaado oo uu ku badbaado yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin wa fiiha kadalika bayaanu lilakhlaaqi asaamiya walaadaabi alfaadila ilaahay nidaa-aadka iyo yeedhmooyinka waxa uu ku caddeeyey akhlaaqda sare iyo aadaabta wanaagsan ee qofku fadli iyo wanaag uu ku gaadhayo fi dunya walaakhira wa fiiha kadalika bayaanu lilmucaamalaati annaafica wa kadalika lilmucaamalaati addaara waxaa ilaahay nidaa-aadka uu ku caddeeyey mucaamalaadka bani aadamka dhex mara min baycin wa shiraa'in wa ijaarin wa rahnin wa gayri dalika min nikaaxin wa axkaami طalaaqin wa gayri dalik mucaamalaadka naafice waxtarka leh ee addoomuhu ay ku intifaacayaan haddii ilaahay subxaana wa tacaala sidaa u jideeyo u sharciyeeya ay ula yimaadaan waxaa kaluu ilaahay ku caddeeyey almucaamalaat aلsayi'a addaara mucaamalaadka xun ee bani aadamka iyo mukalafiinta dhibaato mooyaane dheef aanu lahayn wuxuu ilaahay caddeeyey albuyuuc almuxarama wakadalika alankixa alfaasida wاlakhlaaq kadalika asayi'a iibabka xaaraanta ah iyo nikaaxyada faasidka ah iyo akhlaaqda iyo aadaabta xun ee dadka muslimiinta ay tahay inay iska ilaaliyaan ay ka digtoonaadaan hadday iska ilaaliyaan dhibkeeda ay ka badbaadayaan hadday ku sifoobaanna dhibaata ay ka soo gaadhayso fi dunya walaakhira farabbuna araxmaanu subxaanah inamaa yadcuu cibaada ilaa maa fiihi salaaxuhum wa nafcuhum wa cizuhum wa sharafuhum fi dunya walaakhira allaheena raxmaanka ahi addoomihiisa wuxuu ugu yeedhayaa waxa ay ku hagaagayaan waxay sharaftooda iyo cizadooda ay ku jirto waxaa manfaco u leh adduun iyo aakhiraba waxaa diinta islaamku ay u timi litaxqiiqi almasaalix wa takhiiriha wa dar-i almafaasidi wa taqliiliha waxyaabaha masaalixda almasaalix walmanaafic addiiniya waddunyawiya in la xaqiijiyo o la farabadiyo waxyaabaha mafaasidda diinta waxyeelaya ama adduunyadaba in meesha laga saaro haddii laga wada saari kari waayo in la yareeyo ayuha alikhwatu fi llah min nidaa'aati araxmaan liahli اliimaan qowluhu subxaanah ya ayuha aladiina aamanuu dkuluu fi silmi kaafa walaa tatabicuu khuطuwaati الshayطaan inahu lakum caduw mubiin waxaa ka mida yeedhmooyinka allaha subxaana wa tacaala raxmaanku u yeedhay addoomihiisa muuminiinta ah aayaddan ilaahay uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muuminiintaaye dadka muuminiintaayow ilaahay subxaana wa tacaala waa soo jeedinaya waa baraarujinaya waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu dareensiinayaa axkaamta soo socota iyo awaamirta iman doonta iyo waxaa ilaahay ugu yeedhayaa inuu yahay arrin muhima oo qiimo leh oo maslaxadooda iyo dantoodu ay ku jirto ilaahay wuxuu ugu yeedhayaa bismi اliimaan iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala uu sharfaayo iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala sidaas oo kale uu xusuusinayo iimaanka ay sheeganayaan ee ay ku abtirsanayaan inuu sabab ugu noqdo liimtithaali awaamir illaah wa tarki nawaahi inay u hoggaansamaan waxa ilaahay uu farayo inay ka fogaadaan ay ka dheeraadaan wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala uu diiday iimaanan waxtisaaban rumaysnaanay rumaysan yihiin awgeed in ilaahay subxaana wa tacaala uu sharciyeeyey oo uu xukumay yaqiin ay yaqiinsan yihiin in waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu jideeyey waxa ilaahay uu faray samayntiisa iyo waxa ilaahay uu diiday ka tegistiisu inay tahay axsanu lxukm waman axsanu min allahi xukma liqowmin yuuqinuun yaa ilaahay ka xukum wanaagsan laakiin arrintaasi waxay u muuqanaysaa oo dareemaya oo garanaya ahlu liimaani walyaqiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi udkhuluu udkhuluu fi silmi kaafa islaamnimada si dhamaystiran u gala asilmu huna bimacna alislaam waqad fusira biaaca walaa khilaafa bayna tafsiireyn waxaa halkan asilmu lagu fasiray islaamnimada waxaa kaloo lagu fasiray biaaca labada tafsiirna isma khilaafsana udkhuluu gala fi silmi ay fi lislaam kaafa ay dukhuula kuliya wacmaluu bihi jumlata wa tafsiila wakuduu bisharaa'ici diini muxamadi salى اllahu alayh wasalam wاtabicuuha wاmtathiluu laha walaa tatabicuu ahwa'akum ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay islaamnimada si dhammaystiran u gala dhammaanteedba ku camal fala wax ka mida ha ka tegina hawadiina ha raacina ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa raaca waayo ilaahay wuxuu soo dejiyey diin dhammaystiran alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum lislaama diina diintaa dhamayska tiran ilaahay wuxuu usoo dejiyey liyucmala biha si loogu camal falo oo loogu hagaajiyo loogu islaaxiyo yacanaa fi daahiri waalbatin qofka intiisa qarsoon iyo intiisa muuqata si shareecada iyo diintaas ay u xukunto qofka fi jamiici axwaalihi wa asmaanih wa amkinatih wakti kastoo uu joogiyo meel kastoo uu joogo iyo xaalad kastoo uu ku jiro si arrimihiis oo dhan diintaasi ay u hagto haddii taasi qofku u hoggaansamo meel fiican unbay diintani tusaysaa maslaxadiisi iyo dantiisu ay ku jirto kamaa qaala allahu subxaana wa tacaala ina hada alqur'an yahdi lilatii hiya aqwam falamru lwal fi hadihi alaaya wa fi hada annida alraxmani dacwat ila adukhuuli fi lislaami kaafa waxaa ku sugan dhawaaqan ilaahay u dhawaaqu u yeedhay ahluliimaanka yeedhmo ilaahay subxaana wa tacaala ugu yeedhayo diintan si dhammaystiran inay u galaan oo sharaa'icdeeda iyo axkaamteeda waxba aanay ka tegin an yacmaluu bikulli ma yastatiicuun min faraa'idi hada addiin wa manduubaatih wa mustaxabbaatih wa an yatrukuu jamiica muxaramaatihi wa makruhaatih inay ku camal falaan wax kastoo ay awoodaan oo ka mida farallada ilaahay uu ku faral yeelay iyo waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu u sunneeyey ee samayntiisa ajar ay ka helayaan uu sheegay fabidalika yuxibuhum araxmaan wayaxfaduhum wayakla'uhum sidaa marka ay yeelaan allaha raxmaanka waa jeclaanaya waana xifdinaya ilaalinaya waa u nusraynaya u gargaaraya kama qaala rabbuna subxaanah fi lxadiidi اlqudsi wama taqaraba ilaya cabdii biaxaba mima biaxaba ilaya mima iftaradtuhu calayh addoonkaygu iguma soo dhowaado waxaan ka jecelahay wixii aan ku faral yeelay yacanaa shaygaan u jecel uu igu soo dhowaadaa waa shayga aan ku faral yeelay faalwaajibaat waalfaraa'id axabu ilى اllahi subxaanaه wa tacaala min almustaxabbaat waajibaadka iyo farallada in la sameeyo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ka jecel yahay sunayaasha in la sameeyo isagoo sunayaashana ilaahay jecel walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya bاnnawaafil xataa uxibu faإida axbabtuhu kuntu samca wa basara wa yada wa rijlah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy addoonkaygu ka suuli maayo inuu sameeyo sunnayaasha cibaadaadka mustaxabka ah ilaa uu gaadho heer aan jeclaado markaan jeclaaday ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyihi waxaan u ilaalinayaa araggiisa iyo maqalkiisa iyo gacmihiisa iyo lugihiisa ilaahay baa khayrkii wanaagga waafajinaya ilaahay baa cismo uga yeelaya dhowrsoonaan waxa ilaahay subxaana wa tacaala aanu jeclayn min almacaasi walmuxaramaat walmukhaalafaat ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leey ya ayuha aladiina aamanuu dkuluu fi silmi kafa ay icmaluu bilwaajibaat walmafruudaat walmustaxabaat kadalika waxaad ka fogaataan oo aada ka dheeraataan wax kastoo ilaahay idinka xaaraantimeeyey waayo faa'iida idinkuma jirto hadduu faa'iido idin leeyahay oo faa'iido dhibtiisa ka badani ay jirto ilaahayba subxaana wa tacaala ma xaaraantimeeyeen alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa axwaashiya umuurta khalqigiisa u cilmi badan xogogaal low ah oo ilaahay isaga ayaa abuuray waxaanu ka mamnuucay waa waxaan dantooda aan ahayn xataa haddii maslaxa ay ku jirta iyo manfaco dhibaatada ku jirta ayaa ka fara badan ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal wuxuu ina amrayaa an naakuda bilislaami jumla wa an naakuda alislaama biquwa inaynu diinta islaamka si dhamaystiran aynu u qaadanno oo aynaan hawadeenna ku kala doordooran kama qaala allahu subxaana wa tacaala khuduu maa ataynaakum biquwa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy sharciga iyo diinta aanu idin soo dejinnay yacnaa biquwa ku qaata wa kadalika ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku uhi nebi yaxye yaa yaxyaa khud ilkitaaba biquwa macnaa diinta islaamka si adag u qabso wa kama qaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam calaykum bisunati wa sunati اlkhulafaa alraashidiina almahdiyiin caduu calayha bاnnawaajid wa iyaakum wamuxdathaati اlumuur faina kula muxdathati bidca wa kula bidcati dalaala islaamnimada si adag u qabsada gows dambeedka ku qaniina buu leyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam macnaa iska ilaaliya riyaaxu shahawaat an tusrifakum riyaaxu shahawaat washubahaat can diin illahi wa sharcih wa itibaaci sunnati nabiyih in dabaylaha shahawaadka waxyaabaha ilaahay u mamnuucee naftu ay jeceshahay iyo dabaylaha shubahaadka baadilka xaqa loo ekeysiiyey inuu ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa idinka leexiyo oo meel kale ay idin mariyaan ashubahaatu washahawaat iska ilaaliya hawadiina ha raacina nafta ku sabirsiiya cala alcamal bihada addiin walistiqaamati caleyh diintan inaad ku camal fashaan oo aada ku toosnaataan oo noloshiinu ay noqoto mid ku salaysan calaa hada addiin fii jamiici alaxwaal waalawqaat wakti kaste iyo xaalad kaste oo aada ku jirtaan sidaas ayaan ahayd xaaladda dadkii muslimiinta ahaa ee qeybtii hore ummaddan ka mid ahaa haakada kaana xaalu sadri hadihi اlumma min asalafi asaalixiin wa ahli اlkhayr الsaabiqiin ummaddan qeybteedii hore dadkii wanaagsanaa ilaahay raalli uu ka noqday sidaasi ayuu xaalkoodu ahaa ma kaanuu yatakhayaruun ma kaanuu yatakhayaruun bayna awaamir illahi wa sharaa'icihi wa axkaamih wama kaanuu yatabicuuna ahwaa'ahum ilaahay diintiisa may kala doordooran jirin oo waxaa hawadoodu ay waafaqdana may qaadan jirin waxaa hawadooda khilaafana kamay tegi jirin bal kaanuu yacmaluuna bi hada addiin siduu yihi cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu wa ardaah toban aayadood oo qur-aanka ka mid a marka aanu dhiganno maanu dhaafi jirin ilaa aanu baranno macaanidooda macnahooda ilaa aanu baranno oo isla markaana aanu ku camal falno idan barashada qiraa'ada qur-aanka iyo barashada tafsiirkiisa iyo macnihiisa iyo ku camalfalkiisa may kala reebi jirin haddaad eegto caqiidadooda kaanat alcaqiida alati dala calayha alqur'aan waالsuna caqaa'id muxdatha baطila axdathaha ahlu اlbidaci wاlahwaa diinu may ahayn kaanat caqiidatuhum alcaqiida alati dala calayha alqur'aan waالsuna caqiidada qur'aanka iyo sunada ay tusiyeen bay ahayd walihada lagama helin صaxaabatu rasuuli الlah ridwan اllahi عalayhim man taأahara biahli اlahwaa maca anahu qad adrakaha bacdu minhum iyagoo soo gaadhay qaarkood ahlulahwaagi iyo ahlulbidaci may raadayn shubahaadka noocaasi liannahum dakaluu fi lislaami kaafa kuliyatan jumlatan ayay islaamka u galeen wa kadalika fi baabi alcibaadaat si dhamaystiran bay u qaateen wa xataa sunayaasha kamay tegi jirin iska dhaaf waxa weeyaan alfaraa'id caadiyo dhaqan umay ahayn almanduubaat walmustaxabaat walnawaafil inay ka tagaan caadiyo dhaqan umay ahayn kaanuu yacmaluuna bisunani nabiyi calayhi salaatu wasalaam lagama helin dhexdooda taariku salaa mid salaada iskaga taga ama ama mid bisha rabadaan afura cudurdaar la-aan ama mid aan xoolihiisa sekada ka bixin oo taasi caadiyo dhaqan ay u tahay ama mid xajkii oo ku waajibay iskaba daaya cudurdaar la-aan bal kaanuu yatasaabaquuna ila alkhayraat khayraadka iyo wanaagyada kuwa u kala dheereeya bay ahaayeen iyagoo ku camal falaya biqowli rabbina subxaana fastabiquu lkhayraat wa biqowli wa fii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun sifaadkaa jannada lagu gelayo iyo naciimka suuraddaa ilaahay uu kaga warramay cidda arrin u baratamaysa u kala dheeraynaysaa ha u kala dheereeyaan buuhi ilaahay subxaana wa tacaala kadalika waxay ahaayeen kuwa guryahooda shareecadu ay xukunto ashariica kaanat taxkum buyuutahum ganacsigooda iyo baayac mushtarkooda iyo meheeradahooda shareecadaa xukumi jirtay diin lislaam wa kadalika dhaqankooda iyo akhlaaqdooda iyo mucaamalaadka ka dhexeeya shareecada ayaa xukumi jirtay dowlatahum wa siyaasatuhum dowlatuhum wa siyaasatuhum kaanat maxkuuma bisharci munطaliqa min qowli اllahi tacaala in ilxukmu ila lilah dowladooda siyaasadooda mawaaqiftooda kulu umuurihim waxay ahayd mid shareecada ku salaysan oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xukumay u hogaansamaysa xayaatuhum waxay ahayd xayaatun taxaqaqa fiiha qowlu rabbina subxaanah wma kana limumini wala mumina ida qada allahu warasuluhu amra an yakuna lahm اlkhiyaraةu min amrihim hada huwa waصfu lmuminiin sifada muminiintu ee muminiinta horena ay ku sifoobeen waa ta aayaddaa lagu sheegay ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahy uma banaano qof muumina oo raga iyo gabadh muuminada toona marka ilaahay wax uu xukumo macnaa sharcan in xukumka ilaahay ay kala door doortaan waxay doonayaanna ay ku camal falaan waxay doonayaanna ay iskaga tagaan taasi sifada muuminiinta ma aha sifada muuminiintu waa maxay inamaa kana qowla almu'miniin ida ducuu ilى اllahi warasuulih liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waطacna hada huwa waصfu lmuuminiin wadabu saalixiin marka loogu yeedhay ilaahay xukumkiisa xukmu llahina waa diin اllahi kulaha waa diinta ilaahay oo dhan marka loogu yeedho ilaa sunati nabiyi calayhi salaatu wasalaam marka aayaadka qur-aankaa la maqashiiyo marka lagu waaniyo marka la faro wanaag ku soo arooray fi lkitaabi wasunna marka laga reebo munkar kitaabkiiyo sunnadu ay diideen qowlkoodu waa maxay samicnaa waatacnaa maqallay oo markiibana adeecnay waxba uma dhexeeyaan الsmع bعd الsmع mubaaشharat bعd الsamaaعi mubaaشharaة الطaacة maqalka waxaa markiiba ku xiga hogaansan macanaa markiiba wanaaggii la faray u hogaansamaan markiiba munkarka laga reebay ay ka hadrhaan walihada amhilة wanamaadiج xaya min xayaaةi صaxaabaةi rasuuli الlah taana qofka axaadiida u fiirsadaa waxa u helayaa tusaalayaal nool oo cadcad oo muujinaya sida ay ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa markiiba ugu hogaansami jireen oo aanay hawadooda u raaci jirin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xaaraantimeeyey khamriga khamrigu markii hore xalaal buu ahaa iyadoo saxaabada qaarkood khamri fara badan ay haystaan sida anas binu malik uu leeyahy kamaa fi saxiixi muslim waxaan jooga bu uhi gurigii abu alxa fii beyti abi alxa abu alxa iyo rijaal ama rag kaloo ansaarta kamid ah khamri halkaa ku cabayey nin baa u yimi rajul waaxid oo hiqaal looga qaateena wuxuu u sheegay in lagu soo dejiye rasuulka calayhi salaatu wasalaam aayaad khamriga xaaraamtimeynaya markii bay cabistiisa joojiyeen intii ay hayeenna afkay dhulka u geliyeen haakada kaana xaaluha may odrhan khamrigan xoolaa nagaga jira ama bal inta yara hadhay un aanu fuuqsanno ama maalka khasaarin mayna ee aanu iibinno bal way daadiyeen ilaa shawaaricu lmadiina ay qulqushay khamri sidii roobda-ay oo kale ayaa daad khamrigabaa maray waa kuwa culimada qaar u daliishada anaa khamriga marka hore wax daahira laga sameeyey inaanu najaas ahayn bal xaalka muslimiinta maanta eeg xabad sigaara isagoo cabaya haddaad u caddayso dhibaatada uu leeyahay ee diineed ee caafimaad ee dhaqaale isagoo kula qirsan waxaas oo dhan bal laga yaabo inuu kula qirsanya inuu xaaraan yahay ayaa wuxuu odhanaya lacag baa sheekh lacag baa igaga jirta horta lacagtayda aan ka dhamaysto bal labada xaal isu eg kuwaasi kaana iimaanuhum qawiyan iimaankooda aada u xoog badnaa dadka maanta xaalkoodu sidaa yahayna dacfu li dacfu liimaan ayaa xaaladdaa gaadhsiiyey in ilaahay amarkiisa ay markiiba u hoggaansami waayaan oo u degdegi waayaan ku camalfalkiisa wahaakada bal u fiirso dumarka see bukhaari saxiixiisa ku warinayo waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey aayaat lxijaab raggii baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka maqlay markiiba waxay kula noqdeen guryahoodii dumarkii bay u akriyeen maanta waxaa laga yaabaa raggu cilmiga ay masaajidda ka dhegaystaan ama dersiga ay fadhiistaan ha noqdo ama khudbad ama muxaadara ama kelmad wacdiya inay dhegaystaanun oo haddii ay bimacnaa derajo sare gaadhaan iyaguna ay ku camal falaan oo ninku aanu gurigiisii kula guryahoyan wixii uu maqlay adduunyadu baa guryaha lagula noqdaa wuxuu lacag iyo soo helay kharash guriguu kula hoyanaya laakiin wixii diin iyo cilmi uu soo helay in badanoo ragga ka midi maanta guryaha kulama hoydaan oo kulama noqdaan oo guryahooda kama fuliyaan shaciirat alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar inay wanaagga dadka guriga jooga faraan xumaantana ay ka reebaan khayrka iyo wanaaggana ay faraan walihaada baa in badan oo guryaha ka mid a xataa buyuut yacanaa bacdi saalixiin ay noqotay buyuut fiiha munkaraat gurye ay ka buuxaan munkaraat ilaahay subxaana watacaala sharcigiisa iyo diintiisa khilaafsan waayo rabu lbeyt wa waliyu amrihi ayaa laa yaamuru bilmacruuf walaa yanha can ilmunkar qofkii gurigan mas-uulka ka ahaa ayaan wanaagna far ahayn dadka jooga xumaanna aan ka reebahayn khayrka uu maqlana aan gurigiisii kula guryo hoyanahayn habeenkiiba dumarkii bay u akriyeen dumarkii subaxnimadii waxay soo baxeen iyagoo wada xijaaban gabadh qura oon xijaabnayni may soo bixin dumarkii oo dhan maanta bal dumarkeenna u fiirso qaarkood imise jeer bay dhegaysteen muxaadaro ka warramaysa xijaabka iyo sufuur wa tabaruj inuu yahay xijaab la-aanta iyo qaawanaantu inay tahay arrin xaaraana imisay maqleen wacdi iyo waane ku saabsan imise aayaadka qur-aankaa lagu dul akriyay iyo axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee baabkaa kusoo aroortay lama helin gabadh qura oo tidhi anigu ma haysta xijaaba bal horta intan xijaab soo tolanayo sidii horean iska sii ahaanaya bal maryihii ay haysteen ee isku tollaabay kala dilaaciyeen markaasay hillaabteen oo xijaab ay ka dhigteen lama helin gabadh tidhi waa layla yaabayaa oo haddaan sameeyo waxa weeyaan qafza nawciya si deg dega aan isu bedelo oo markiiba dharkaygii aan bedelo waa layla yaaba bal bal tallaabo tallaabo ayaan amarkaasi u fulinayaa lama helin fi sabaax habeenkii bay aayadaha maqleen fi sabaaxna arladu wada xijaab bay ahayd dumarka oo wada xijaabnaayeen tabaruj iyo sufuurna meel bay iska dhigeen xataa masaalixda waxaa maslaxo adduunya ay ugu jirtay haddii ilaahay subxaana watacaala uu mamnuuco xataa yaanay fahmin cilada iyo sababta loo mamnuucay way u hoggaansami jireen waxaana yaqiinsanaayeen sida ilaahay subxaana watacaala uu doone u sharciyeeyey inay u maslaxo iyo manfaco badan tahay fahada raafic ibnu khadiij radia allahu canhu waardaa kama fi saxiixi bukhaari wa muslim waxay ahaayeen raafic ibnu khadiij iyo qoladiisu asxaabu masaaric dad beeralaya bay ahaayeen dhulka ayay kirayn jireen markaa siyaabo khaldan oo dhulka loo kirayn jiray ayaa jirtay beeraha in qofkii la yidhaahdo dhulkaasi beer wixii qeybtaa kasoo baxana aniga ayaa leh haddaan ahay qofkii dhulka lahaa qaybtaa wixii kasoo baxana adiga ayaa waxaa dhici jirta inay qaybtaasi hagaagto qaybtaasina ay ba'do qofkii dhulka lahaa qeybtiisu inay ba'do ama qofkii ka shaqeeye ku tabcay qeybtiisu inay ba'do kadibna isqabsasho iyo colaad iyo cadho dadka dhexooda ay timaado rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa arrinta noocaasa mamnuucay wuxuu leeya raafic ibnu khadiij arrin ay manfaca noogu jirtay lacag iyo maal baanu ka heli jirnay buu leeyahy ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam naga nahiyey laakiin ilaahay iyo rasuulkiisa inaanu adeecno ayaa wax walba nooga khayr badan waxaad ogaataa ayuha ayuha alcabdu lmuslim waxa ilaahay uu kaa mamnuucay maslaxa khaalisa ama raajixa maslaxo barax tiran oo saafiya ama mid ama mid mafsadada ka badani kuuguma jirto oo wax dhib kuu leh xataa fi dunyaaka intaan laba gaadhin diintaada iyo aakhiradaadaba waa inay noqoto yaqiin qalbigaa ku jirta ilaahay daraaddii haddaad uga tagto marnaba inaanad ku khasaaroobhayn kama qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam man taraka shayئa lilah cawadahu llahu khayra minhu maanta kiro dhul iska daayo dadka sharikaadka haysta iyo amwaasha fara badan malaayiin dulaaraat oo arbaax iyo fawaa'idi dadka ay soo galaan mucaamala ilaahay sharcigiisa khilaafsan oo ay ku dhaqmaan oo maal ay ku raadiyaan haddii loo caddeeyo la yidhaahdo ma banaano ama waa xaaraan waa ribo ama waa garar ama waa shay muxarama inta u hoggaansamaysaa maanta aada bay u yar tahay galaba cala annaas xub اdunya dadka waxaa ka qaalib noqday addunye jacayl wاlxirsu calayha iyo dadaal addunyada ururunteeda ay ku dadaalayaan taasina waxay sabab u noqotay inuu qalbigoodu daciifo oo ilaahay nidaagiisa iyo dhawaaqiisa amarkiisa iyo nahyigiisu ay la fududaadaan sifada muuminiintu waa taa walaalayaal in loo degdego fulinta amarka ilaahay iyo ka tegista waxa ilaahay subxana wa tacaala uu diiday muuminiinta hore sifadoodu saasay sida tusaalayaashaasi iyo kuwo kaloo badan ayna tusinayaan qaarin dalika bixaali lmuslimiin alyowm waxaad arrintaa garab dhigtaa si aada bal xaalka si fiican ugu fahamto xaaladda muslimiintu maanta ay ku sugan yihiin waxaa laga yaabaa bisha rabadaan inuu soomo laakiin faralka salaada inaanu tukan ama salaada inuu tukado oo bisha rabadaan aanu soomin inuu salaada tukado uu soomo laakiin aanu sakada xoolihiisa bixin inuu saddexdaaba sameeyo laakiin xajkii oo ku waajibay cudurdaar isagoon haysan inaanu tegin uu iskaga joogo waxaa laga yaabaa inuu cibaadada ku wanaagsanyo safka hore uu yahay wa yacmal bijamiici arkaani alislaam laakiin laa yaduru biwaaliday labadiisa waalid aanu u samafalin oo taasi uu ku xun yahay ama jaarkiisa mid dhibo uu yahay ama uu yahay qaaticu raxm mid qaraabadiisa gooya waxaa laga yaabaa inuu qofku ku wanaagsan yahay fulinta awaamirta laakiin aanu naftiisa ka xakamayn waxyaaba ilaahay uu ka xaaraantimeeyey oo aanu shahawaadka uga tegin liajli illaahi subxaana wa tacaala isagoo cibaadaadkii oo dhan samaynaya oo laga yaabo dadku inay faraha iskugu fiiqaan oo yidhaahdaan ninkaasi waa saaxibu cibaada waa min ahli lcibaada wa min ahli min ahli zahaadati fi dunya ayaa laga yaaba haddana xaaraanta inaanu ka sabrin wayaqacu fi zina wayaqacu fi nadari almuxaram ila nisa dumarka weego eegmada xaaraanta ah oo sidaasoo kale laga yaaba an laa yaxfada lisaana carabkiisa inaanu xifdiyin min algiiba wاnnamiima wاsabi wاshatmi wاllacan xan iyo isku dir iyo cay iyo aflagaado iyo dacayd inaanu ka ilaalin almuhim qofkii tacrifu minhu wa tunkir wax kamida camalkiisa waad garanaysaa waa min alislaam waanu ku raali gelinaya wax camalkiisa kamidana tunkir waad saluugeysa wax islaamkii khilaafsan weeye aada bay xaaladaasi u fara badan tahay oo dadkii waxa ay jamcinayaan camalan saalixan wa akhara sayi-a camal wanaagsan iyo mid kaloo xun maxaa saab u noqday liannahum lam yadkuluu fi silmi kafa qofkuna diintan inta uu kaga camal falo ayuunbuu ka galay inta uu kaga camal falo ayuu ka galay inta kale way ka maqan tahay waajibna waxaa ku ah inuu raadiyo oo uu baadi doono ayuha almuslimuuna cibaad allah ilaahay subxaana wa tacaala markuu caddeeyey diintan si dhamaystiran in loo wada galo jumlatan iyadoo la kala reebreebin biquwana lagu qaato oo la iska ilaaliyo dacfu liimaan iyo da- dacfu limtithaal liawaamir illah waxaa arkaysa dadka qaarkood oo diinta daraf ka haysta oo dabayl yar oo shubha markay soo dhacdo markiiba ay leexinayso hada lam yaakud alislaama biquwa marka shahawaad yar ee usoo banbaxaan markiiba ay kala wareejinayaan oo ariiqii khayrka uu ku toosnaa ay ka wareejinayaan oo dhinac kale ay u leexinayaan ilaahay subxaana wa tacaala arrinta noocaasa sababteeda ayuu caddeeyey wuxuu ilaahay caddeeyey wax dadka ka hor istaagaya inay islaamnimada si dhamaystiran ay u galaan waxaasoo ah tatabuc aw itibaac khuطuwaati shayطaan walaa tatabicuu khuطuwaati shayطaan waayo shaydaanka haddaad raadkiisa gurto oo isagu uu noqdo hagahaaga iyo hogaamiyahaaga taasina waxay ku imanaysaa bimukhaalafati awaamir illaah walwuquuc fii nawaahih ilahay amarkiisa aad oo aada khilaafto iyo wuxuu kuu diido aada samayso mar kastood khilaafto amran min awaamir illaah shaydaanka ayaad ku dayatay oo raadkiisii aada gurtay isaga ayaa tuse iyo hage iyo hogaamiye ku ah mar kastoo wax ilaahay kaa mamnuucay aada samaysana shaydaanka waddadiisa ayaad martay ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuu walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiili waa taa waddaydu way toosantay waa alislaam wama jaءa bihi muxamed calayhi الsalaatu wasalaam min alcaqaa'id wاlcibaadaat wاlakhlaaq wاlmucaamalaat raaca buu ley ilahay subxaana wa tacaala ku toosnaada waa ariiqu waasic la wijaaja fiih waa dariiq to ballaadhan toosan oon qalqalooc lahayn subul baa jirta waddooyin iyo wadiiqooyin hareerihiisa ka leex walaa tatabicu subul ma hadihi subul waa subul shayطaan calى kuli waaxidi minha shayطaan siduu yihi rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam kama fi xadiidi cabd llahi bn mascuud halkaas dadka uga gacan haadinaya wuu u yeedhaya muxuu dadka farayaa baad umalaynaysaa oo aada ka filanaysaa inamaa yaamurukum bالsuuءi wاlfaxshaa wa an taquluu calى اllahi ma laa taclamuun wax kala shaydaan idin fari maayo o idinku yeedhi maayo aلsuu wاlfaxshaa xumaanta teeda yaryar iyo ta waaweyn ta muuqatiyo ta qarsoon ilaahay inaad ku been abuurataan waxa ilahay u xaaraantimeeye xalaal aad ku sheegtaan waxa ilaahay uu xalaaleeyena xaaraan aad ku sheegtaan taasuu shaydaanku idinku yeedhaya hadafkiiyo ujeeddada u socdaana waa maxay halka ilaahay isaga u xukumay dembiga uu sameeyey daraaddii iyo sababtii ayuu rabaa inuu kugu hubsado kugu weheshado inamaa yadcuu xisba liyakunuu min asxaabi saciir cidda raacda waddadiisaa marta khuطuwaadkiisa iyo tallaabooyinkiisa raadkiisa gurta xagguu ugu yeedhaya wuxuu ugu yeedhayaa un si uu qofkaasi uga mid noqdo min asxaabi saciir naarta dadkeeda si uga mid noqdo hadhowna markaasu ku jees jeesaya markuu naarta uu ku hubsado miyaan ku khasbay anigu waan kuu yeedhay ilaahayna uu kuu yeedhay yeedhmadaydii baad ajiibtay macanaa ti ilaahay subxana wa tacaala maad ajiibina taydii baad ajiibtay kumanaan khasbin ma ana bimusrikikum wama antum bimusrikiy ana idin qaysha maayo idinkuna hay qayshanina adkaysta oo cadaabka u sabra halkaan idinku soo waday halkaasa ahayd walihada ba ilaahay subxaana wa tacaala inooga digayaa inaynu tallaabadiisa gurno iyo raadkiisa oo waddadiisa aynu marno oo ilaahay uu inoogu yeedhayaa waddada ilaahay subxaana wa tacaala oo aan sharciga iyo diinta inaynu raacno oo aynu ku toosnaano yacanaa fi jamiici umuurina oo nafteenna hadalkeenna ficilkeenna caqiidadeenna gurigeenna madarasadeenna meheradeenna masaajidkeenna yacanaa dowladnimadeenna iyo siyaasadeenna kulahaa sharciga ilaahay u xukuma walaa tatabicuu khuطuwaati shayطaan undur ilaa hada tacbiir اlilaahi daqiiq bal ilaahay subxaana wa tacaala siduu u sawiro eeg qofka amarka ilaahay khilaafaya bal sawirka ilahay uu ka bixiye baleeg sawirka ilaahay uu ka bixiyey wuxuu yahay qofkan shaydaankii baa ka horeeya oo hor socda shaydaanna halka uu ku socdo waa la garanaya isaguna wuu daba socdaa tallaabadu shaydaanku qaadaa wuu ka daba qaadaya halkan shaydaanku lugta uu ka qaaday ayuu tiisa dhigaya waa suura tataqazasu minha nufuusu lmu'miniin waa sawir qofka muuminka ah iimaan qawi qalbigiisa uu ku jiraa uu ka wiswisayo haddii lagugu yidhaahdo imika waran qof uu kugu yidhaahdo hebel adu raadka shaydaankaad gurtaa siday kula muuqata dadka badankooda arrintaa way ka xanaaqayaan ma aniga ad igu leeda raadka shaydaankaad gurtaaba qofka odhanaya inuu dagaalama laga yaabo ismana ogoo ma dareensana hadalkan khaldana uu ku hadlayaa inuu yahay tallaabo shaydaana u gurayo ficilkan xuna uu sameynaya inuu yahay min itibaaci khuطuwaati shayطaan kadalik shaygan waajibkee uu ka tegayaa inuu yahay min baabi itibaaci khuطuwaati shayطaan oo ka ugu yeedhay u qurxiyay inuu ka tago arrintaasi inuu yahay shaydaanka isma oga qofki min xayثu yashcur aw laa yashcur ayuu yatabic khuطuwaati shayطaan dadka qaar iyagoo isdareensan qaarna iyagoon isdareensanayn ayay raadkii shaydaanka ay gurayaan walaa tatabicuu khuطuwaati shayطaan markaasuu ilaahay subxaana wa tacaala sameeye uu leeyahy inahu lakum caduw mubiin shaydaanku wuxuu idin yahay cadow weliba cadownimadiisu ay cad dahay nacasnima iyo caqli daro ayay kugu tahay inaad cadowgaaga raadkiisa aada gurto nimaad og tahay booraan hadime inuu kuu qodo iyadii uu kugu wado oo kaaga tallaabsanayo inaad daba gasho oo raadkiisa aada gurtaa caqli dara ayay kugu tahay lihaadaba ilaahay subxaana wa tacaala uu caddeeyey oo yihi inahu lakum caduwun mubiin walaalayaal hadihi alaaya wagayruha min alaayaat oo baabkaa kusoo arooray haddii aynu kelideed ku camal fallo xayaatadeenna iyo nolosheennu waxay noqon lahayd nolol ilaahay raali gelisa innagana ayna anfacda fi dunya walaakhira waxaanaynu yeelan lahayn sifadii ehel uga dhigtay ee geyeysiisay ummaddan qeybteedii hore alciza waasharaf waalqiyaadata waalriyaada cizo iyo sharaf iyo ummadaha inay hoggaamiyaan iyo ilaahay nasrigiisa inay helaan in tansuru llaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum taas ayaa inugu xaqiiqoobi lahayd markaa nafaheenna dub aynu ugu noqono hal dakhalnaa fi lislaami kaafa islaamki iyo diintii ilaahay uu soo dejiyey intee baynu kaga camal fallay oo sifo inoo noqotay intee baase inaga maqan falyuxaasib kulu waaxidin mina nafsa baabu tawbana weli wuu furan yahay ilaahay subxaana wa tacaala tawbaduu inoogu yeedhaya weliba ilaahay subxaana wa tacaala uu inagu jeclaanaya oo ilaahay raalli uu inagaga noqonaya oo weliba ajar uu inaga siinaya iyadoo allah aynu ku gafnay uu yahay ayaa haddana tawbada sidaa uu inoogu jeclaanaya oo tawbadii ilaahay uu ka dhigay cibaada iyo camal addoonku ilaahay subxana wa tacaala thawaab iyo ajar uu kaga helo oo min asbaabi dukhuuli ljanna ilaahay subxaana wa tacaala uu ku daray marka khaladaadka iyo gafafka inaga dhacaya iyo islaamka wixii aynu dayacnay ilaahay subxaana wa tacaala inaynu uga toobad keenno fursad baynu uhaysanaa qofku islaamka si dhamaystiran wuxuu u geli karaa marka uu barto oo inta qofku aanu aqoon inuu ku camal falaa yacnaa suurtagal maaha walihaada qofkii waxaa waajib ku ah islaamki inuu barto liyacmala bihi kaafa si uu diintan si dhamaystiran ugu camal falo waayo qofku waxaanu garanahayn kuma camal fali karo walihaada baa shuruudda takliifka lagu daray yani alcilm qofku waxaanu garanahayn mukalaf kuma aha oo kuma camal fali karo markaa si aad diintii si dhamaystiran ugu camal fasho waa inaad barato oo cilmigii aada ku sabirto marka tacalum اlcilm wالsabru calayhi waa min adukhuuli fi lislaami kaaf waa gelitaanka islaamnimada qofku si dhamaystiran uu gelayo arrin kamida weeye marka cilmigii la bartana waa in camal loo rogo xayaatadeena ay noqoto xayaatan cilmiyatan camaliya nolol cilmigeeda iyo camalkeedu ay wada socdaan oo aanay kala harsanayn sidii ay ahayd xayaatu saxaabati rasuuli llahi ridwaan ullahi calayhim saxaabada rasuulka noloshoodu sidii ay ahayd intaasi ayaan doonay inaan ugu baraarujiyo inayna xusuusiyo wallahu aclam w salى اllahu calى nabiyina mxamed wعalى alih wصaxbi waslama tasliima kaiira wjazakum اllahu khayra wbaaraka اllahu fikum insha allah labada su-aalood kolleyin mashaayikhda ka jawaabi doonta waxaan u dhiibayaa imaamka ama muadinka marka insha allah mashaayikhda idinka jawaabi doonta mashaayikhdii waaweyneyd baa idinla joogta baaraka allahu fiikum inaan hortooda aanu ka fatwoonana ceeb bay nagu tahay iyo nuqsaan baaraka allahu fiikum